bismi illahi raxmaan iraxiim waxaan leeyahay anigu shirkan horena waan uu sheegnay ama doodan qaran horena waan uu sheegnay imikana waanu sheegaynaa xisbiyada mucaaradkaahi xisbiyada mucaaradkaahi cidna uga fasax qaadan maayaan cidna uma daba fadhiyaan xuquuqda xisbinimo iyo muwaadinnimo inay shir qabtaan horena waan uu qaban jirnay cidna uma anaan daba fadhiisan jirin cidna fasax ugama anaan qaadan jirin somalilan iyo xorriyaadkeeda iyo kuway usoo dagaalantay iyo inta ay haysato ee dadkeedu haystaan intii weeyaan waxbaa loo hagaajinayaa waxa haddaba ayaan darra ah xoogaygii cashuurta ahae dadka laga ururiyey ee shalayto haddii bayd maayo xoolii dhoofayey dhakada laga saaray ee baabuurtii saddexlaabka ee afarlaabka lagaga dhigay in haddana lagu dilaal iyo malaal in in horta warbeeneed tvgii qaranka ee dadku lahaa ee xoolahoodu galeen ee in dadka lagu wacyigeliyo in dadka war sugan loogu keeno in dadka horumarka lagu geliyo in dhalinyarada iyo haddii bedmaayo dadka soo koraya mustaqbal iyo iyo han iyo himilo loogu abuuro in been abuur cad oo ay arkayaan ilan dadku ma caqli daraa dadku iyagaa waayeel guudkii waa wada indhaa la yidhi dadku iyagaa kuwa isleh dadka been baa u sheegi karaysaano waa khaldi karaysaan dadku way og yihiin waxa runta ah dadku cidda u dan tahay iyo cidda wehelkaaba way garanayaan in t v-gi loo adeegsado in maalin walba inta dad meel lasoo safo in waxaan xalaal ahayn oo ka dhegaysanaya qabanin oo ka lagu leeyahay qabanin oo kale laga filayn in maalin walba dadka loo soo gudbiyo lahada shirbeeleed bay qabanayaan oo ka odhanaya ad arkayso afkiisu inuu qadhaadh ay kasoo baxayo markuu odhanayo waa xooli ummadda waa t v-gii loo soo halgamay waa kii la xoraystay waa idaacaddii iyo t v-gii la xoraystay shalayto ummadan way taqaanaa t v been loo sheego oo lagu yidhaahdo gobolladii waqooyiga kubad ciyaaraya horey usoo mareen way ka koreen iminkana waxaanu leenahay dowladda iyo dadka loo xilsaaray inay ummadda u masisho inay kawaantoobaan inay ka daayaan waa horaa nugu sheegnay dadka shirbeeleed ma qabanayno ma geyno ma rabno danta ummadda maaha taayada maaha weligeeyo maanaan qaban wixii qaban jiray iyo wixii jeclaan jirayba waa la yaqaanaa horta taa intaasaan ka odhanayaaye waa islaanta tamaandhada la fadhida cashuurtaad kasoo qaaday inanka iyo kamarooyinka t v-ga aad kusoo iibsay kadaa baanu leenahay beenta oo u sheeg runtu waxay tahay waxaanu leenahay waar dilaal iyo malaalkan baarlamaankii war wixii yare lasoo qaadaba lacag la duldhigayo waar ummadan baktiday ee caruurtu tahriibayso ee shaqo loo waayey in maalin walba aynu maqallo kursi yar iyo guddi iyo iyo iyo iyo haddii badmay dood baarlamaan ayaa la kala dilaalayaa la kala malaalayaa waar ummaddu ma indhala mana dhegala anaguna ma indhalin mana dhegaliin waar faaxishada iyo waxay ka bilaabantaa waxa la yidhaahdo musuq maasqa iyo corruptionku ma aha inanka xafiis fadhiya ee dhowrkan ku qalloocdeen ma aha sharcigu ma qabto waar madaxda qaranka lacagtii loo dhiibtay ummaddu waxay u dhiibatay halkay marisay inay maalin walba taaloo baniyaal tahay in lagu kala dilaali malaalayo waar ha ka daayaan war waxaanu leenahay institutionska xurmay leeyihiin xurmadooda hala ilaaliyo war baarlamaanka shaksiyaadka baarlamaanka ah xurmay leeyihiin xurmadooda hala ilaaliyo ha lagala xishoodo in haddii bayd maayo lacag aada moodo inay geedaha ka baxdo loola tago waar ha la dhowro haddii bayd maayo madaxda waa inay qabataa waa inuu musuq maasuqu yuu qabtaa ma madaxdu qabtaa mise qofka masaakiintaabu qabtaa intaa waxaan ku darayaa oo aan leeyahay haddii aynu ixtiraami weyno shaksiyaadka xasaanada leh xisbiyadanu madaxweynaha aada iyo aada bay u ixtiraamaan madaxda labada gole aada bay u ixtiraamaan maxkamadaha iyo dadka madaxda aada bay u ixtiraamaan wasiirada iyo cid allaale cid ay erey qalloocan ku yidhaahdaan waxay ka hadlaan arrin bay ka hadlaan maalinkan maanta ah inaynu caadaysano inaynu dadkaa xasaanada leh been abuur iyo waxaanay ku jirin aynu ka sheegnaa waar dawladnimadeeniibay ayay bolol bay noqonaysaa bolol annagu xisbiyadu waxay doonayaan dawlad dhisan oo magac leh oo sharaf leh oo dadku ixtiraamaan oo kursigu uu kursi qiimele yahay ayaanu anagu doonaynaa dhexdaynaa waxaan leeyahay markaa dawladnimadan aynu dhisaynaa waa intaad aamin adigu aada aaminto lacagtan waraaqda ah ayaa waraaq wax weeyaan haddana waynu aqbalnaa waa lacag oo xoolaheenniiyo daaraheenniaynu siisana hadda waa waraaqoo dab haddaad kushubay gubanaysaa war aaminka dawladnimaduna waa saas oo kale xafiiska dawladnimadu waxa weeyaan inaad sharaftiisa ilaaliso inaad dadku aaminaan inay dadku ogolaadaan inuu halkaa ay sharaftoodii iyo magacoodii ay ku fadhiyaan haddaad qiimo tirto ood qofkii ku fadhiya xasaanada lahaa aada dhulka jiidjiido dee adigana berito adigana taasoo kale way kugu dhacaysaa way kugu dhici kartaa marka taana anu waxaan odhanayaa sidaa hala yeelo waxaan kusoo gebagabaynayaa war xisbiyadan iyo shaksiyaadkan halkan fadhiyaa waa tabaruc weeyaan lacag dawladeedna ma qaataan lacag shacabna ma qaataan waxaa habkaa dimuqraadiga ah ee loo sameeyey mucaaradad sharci ah oo wax toosisa oo wax dee baydmaayo dawladda toosisa oo dalka wixii ka khaldan iyo mustaqbalkiisa iyo hibiladiisa ilaalisa waa mucaaradad sharci ah dawladduna waa la doorto waa loo dhiibaayo sharcigii iyadaa dhaqaali haysa iyadaa kuraasta iyo iyo iyo haddii bedmaayo gawaadhida quruxda badan wadata iyadaa iyadaa dadku ay u dhiibeen waanuu ogollahay waanu ku taageeraynaa waanu ku dhisaynaa laakiin xaqa sharciga ah ee aanu leenahay cidna uga tanaasuli mayno cidna u daba fadhiisan mayno shirkanna cidna ka baryi mayno dooda qaran waanu qabanaynaa dadkaa xaqule dabadiyo gudaba waanu ku casuumaynaa bulshada rayidkaa baanu ku casuumaynaa xisbiga xaakimkaanu ku casuumaynaa nagala qaybalgal baanu leenahay cidna uma daba fadhino waanu qabsoomayaa asalaamu calaykum